أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أما bعd waxaan ku dhex jirnay tafsiiru suuraةi الracdi aayadda soddon iyo shanaad ayuu casharkeena ka bilaabanayaa in shaء allahu taعaalى wuxuu alla leeyahay subxaanahu wataعaalى mahalu الجanaةi اlatي wucida الmutaquun mathalu ljannati sifatu ljannati jannadii tilmaanteeda allatii jannada oo wucida loo yaboohay almuttaquuna kuwii ilaahay ka cabsaday loo yaboohay tajrii inay dureereyso weeyaan min taxtihaa hoosteeda al anhaaru webiyaalo inay ku dureerayaan waaye hoosteeda ukuluhaa waxaa laga cunayo jannadaasi daa'imun mid joogto ah waay wadiluhaa harkeedana daa'imun joogto waay tilka taadaasi cuqba aladiina kuwii cirib dambeedkooda weeyaan itaqow dhowrsaday oo ilaahay ka cabsaday wa cuqba alkaafiriina gaalada ciribtooduna annaaru naar weeyaan aayadan mathalu ljannati alatii wucida almuttaquun xagga luqada yacni mathaludan yacni maxaa godayo waxaa godayaa maxay yihiin ayay culamaau luqa ay ka hadlaan qaar waxay yidhaahdaan sidii hadda aan ku wadnayoo mathalu bimacnaa sifa in laga dhigo marka sifatu ljannati alatii wucida almuttaquun tajriina markaa khabar bay u noqonaysaa mubtadaan iyada ka dhigaynaa tajriina waa khabar anna ayaana ka xadfan oo ka maqan oo lagu qadarayaa sifatu ljannati alatii wucida almuttaquuna annahaa tajrii ay jarayaanu lanhaari min taxtihaa webiyaalo inay hoosteeda dureeraan ayaa tilmaanteeduba ay tahay jannadaawo si kalena marka loo culimo badan iyagana basriyiinba ha u badnaadaane waxay iyagu ku wadaan mathaludan inay tahay mubtada khabarkiisa lasoo qadarayo macnuhuna uu noqonayo ama taqdiirku fi ma yutlaa calaykum waxaa la idinku akrinaya dhexdiisa mathaluljannati waa ayaa kami ayaa ah jannadii tusaalaheediibaa ah waxaa la idinku dul akrinayo jumlada tajriina markaa in jumla xaaliya laga dhigo labadaa dariiq bay culimadu maraan sababka keenayana waxay tahay mathaluljannati haddii mubtada inta laga dhigo tajrii khabar uma noqon karto haddii sideeda lagu wado oo macnuhu wuxuu noqonayaa jannadu tusaalaheeda tajrii min taxtiha alanhaaru waaye oo mithaalka jannada waa webi hoosteeda qulqulayo xoogaa marka tarkiibku qalaq iyaa ku jirayo marka mathalu bimacnaa sifatu ljanna in ladha la dhaho oo saa ay mubtado ku noqoto jumladana tajrii ay khabar noqoto amase in fi ma yutlaa calaykum inta la qadara khabar ah mathalu mubtada laga dhigo jumladana tajrii xaala laga dhigo labadaas baa un bannaan sida dhibka yarna waxay tahay mathalu bimacnaa sifatu ljanna in la dhaho mathalu ljannati sifatu ljannati jannadii sifadeeda allatii jannada oo wucida loo yaboohay almuttaquuna kuwii ilaahay ka cabsanayay loo ballan qaaday tajrii dureeritaankeeda weeyaan jarayaanu lanhaari webiyaalo dureerkooda waayo min taxtihaa hoosteeda ay ku dureerayaan sifadeedu waa taasoo webi qulqulaya hoosteeda ku qulqulayaa sifo u ah oo tilmaan u ah ukuluhaa cuni waxaa laga cunayo jannadaasi miraha iyo cuntada laga cunayo daa'imun mid joogto ah oo aan go-aynin weeyaan wadiluhaa hooskeeduna sidoo kale daa'imun marka daa-imuntada wadiluhaada waa u qarsoon tahay daa-imunta horaana markaa waxay tahay ayaa qariina noqonayso jannadaa marka waxa lagu cunayo iyo hooskeeduba waa joogto ilaa qorax male jannadee hoos joogto ah unbay leedahay ina laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacraa waanaka laa tadma-u fiiha walaa tadxaw nabiyullaahi aadam jannadii la geliyeyna sida xooga badan waa jannada waay tii laga soo saaray oo markii horena la geliyey waa jannada ayb marka ukuluhaa daa'imun waxaa laga cunayaa waa joogto wadilluhaa harkeeduna sidoo kale weeyaan oo wadilluhaa harkeeduna daa'imun waa joogto isaguna tilka taadaasi cuqba aladiina kuwii cirib dambeedkooda weeyaan itaqow ilaahay ka cabsaday xaaraantii ka dhowrsaday wa cuqba alkaafiriina gaalada ciribtooduna annaaru naar weeyaan meesha ay xaalkoodu marka iyaga uu ku dambeynayo meeshaan marka ukuluhaa daa'imun iyo wadilluhaa alimaamu albagawi wuxuu yidhi wa huwa raddun cala aljahmiyati xaysu qaaluu ina naciima aljannati yafnaa aayaddu waxay radinaysaa buu yidhi jahmiyada qolada layraa oo iyagu aaminsan in jannada nicmadeeda ay baaba-ayso maxaa yeelay ilaahay daa'imun buu leeyahay waa baaba-a iyo daa'imunna labay kala tahay marka mar haddii la yidhi waxa jannada lagu cunayo waa joogto harkeeduna waa joogto iyadu weligeed waa jire waaye marka oo marna ma baaba-ayso waana sida yacni caqiidatu ahli sunnati waljamaaca ay tahay wاladiina aataynaahum اlkitaaba yafraxuuna bima unzila ilayk wاladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aan siinay yafraxuuna way farxayaan bimaa kiibay ku farxayaan unsila lasoo dejiyey ilayka adiga xaggaaga lagu soo dejiyey wa min alaxsaabi kooxaha isbahaystay oo yahuud iyo nasaaro man ayaa ka mid ah yunkiru inkirayo bacdahu bacda maa unsila ilayka wixii lagugu soo dejiyey wax kamida kuwa inkirayo ayaa ku jiro qul waxaad tiraahdaa inamaa umirtu waxaa la ifaray an acbud allaha inaan alla caabudo unbaa la ifaray walaa ushrika aanan wixiisa waxba ugu darin bihi isaga cibaadadiisa aanan cid kale ugu darin ilayhi isaga xaggiisa unbaan adcuu dadka ugu yeerayaa ay ilaa cibaadatihi ilaahay cibaadadiisa unbaan adcuu dadka ugu yeerayaa wa ilayhi isaga intii ka ah unbaa ma-aabi noqodkayguna ou ahaaday oo isaga xaggiisaan u laabanayaa ayb halkana alla wuxuu tilmaamayaa ahlu kitaabku inay qeybsanaayeen dadkii kitaabkii kutubtii hore yaqaanay ee haystay way ku farxayaan wixii lagu nabiga sal lla l slam lagu soo dejiyey sababtay ugu farxayaanna waa maxay yeysa yihiin kuwaan waa kuwii nabiga rumeeyey salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi salmaan ulfarisi iyo cabdullaahi ibnu salaam iyo dadkaas waay oo dadkaa nabiga sal ll l slama rumeeyey iyaga ee qur-aanka iyo waxyiga nebiga lagu soo dejiyey maadaama kutubtii hore uu rumaynayo aad bay ugu farxayaan kuwaasi ayb aayado badanna sidaasoo kale alla subxaanahu watacaala uu uga hadlay waidaa samicuu maa unzila ila arasuuli taraa acyunahum tafiidu min addamci xasanan tafiidu min addamci ayaanu soo marnay suuratu lmaa-ida aan kusoo marnay ayb waxaa kaloo suuratu lqasas alla subxaanahu watacaala uu ku tilmaamay iyadana waidaa yutlaa calayhim qaaluu aamanaa bihi inahu lxaqu min rabbina ina kuna min qablihi muslimiin horena muslimiinaan u ahayn midkanna marka way ku faraxsan yihiin oo way rumaynayaan waxaa ka mid a qul aaminuu bihi ow laa tu'minuu ina aladiina uutuu lcilma min qablihi idaa yutlaa calayhim yakhiruuna liladqaani sujada wayaquuluuna subxaana rabbina in kaana wacdu rabbina lamafcuula sidaasay marka dhahayaan oo kuwaa marka iyaga dadka ilaa nabiga sal l slam rumeeyey weeyaan cabdullaahi ibnu salaam iyo keyrkiis oo kale ayb waa tusaale un marka sidaas ayb bacdi lmufasiriinna waxay yidhaahdaan qur-aanka markii hore waa ku yaraa dikru raxmaan arraxmaan wax yar unbaa lagu sheegay markii hore markii cabdullaahi ibnu salaam uu islaamay iyo asxaabtiisii ayaa waxaa xumeeyey oo ay markaa yacnii ay islaa ay jeclaysteen iyagu in qur-aanka dhexdiisa aada magaca arraxmaan loogu xuso maadaama towraad aada loogu xusay magacaas markuu alle qur-aankii marka ismiga arraxmaan uu aada ugu soo celceliyey alle arrintaa iyadaa marka aad bay ugu farxeen faraxa la tilmaamaya sidaas weeyaanna waa la yidhi ayb wاladiina kuwa aataynaahum aanu siinay alkitaaba kitaabka aan siinay yafraxuuna way farxayaan bimaa kiibay ku farxayaan unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga lagu soo dejiyey wa min alaxsaabi isbahaysatada kuwa isbahaystay ee kooxaha ah oo adiga colaadaada isku bahaystay waa yahuud iyo nasaare man ayaa ka mida yunkiru inkiraya bacdahu qaarkiis waxaa lagugu soo dejiyey qaar ka mida ama haddii la doono wa min alaxsaabi man yunkiru bacdahu caamba in laga dhigo gaalada oo dhan markaana bacdiga ay inkirayaanna loo jeedo mushrikiintii carabta oo nebigu markuu xudaybiye la qoray oo heshiiskii uu la dhiganayay bismi illaahi araxmaani araxiim markuu qoray waxay yidhaahdeen maa nacrifu araxmaan annaga raxmaan ma naqaano ilaa raxmaan alyamaama unbaan u naqaanaa musaylamata alkadaab ee markaa bismika allaahuma qor bay dhaheen marka allahna waa ogolaayeen arraxmaanna waa diidanaayeen meeshaa marka wa min alaxsaabi man yunkiru bacdahu sidaas waay macana magaca allahna way ogolaayeen arraxmaanna waa diidanaayeen ayb qaarna markaa si macnahaasna marka sidaa waa loo tilmaamay ayb wa min alaxsaabi kuwii isbahaystayna man ayaa ka mida yunkiru inkirayo bacdahu bacda maa unsila ilayka wixii lagugu soo dejiyey wax ka mid a qul waxaad tidhaahdaa inamaa wax kale maahane umirtu waxaa la i amray oo la i faray an acbud allaha inaan alla caabudaa la i faray walaa ushrika aanan la wadaajinin bihi isaga cibaadada iyo waxa uu leeyahay cid kale aanan la wadaajinin walaa ushrika bihi gayrahu heyrkii inaanan la wadaajinin wixii isagu keligii ou lahaa ilayhi isaga xaggii ay ilaa cibaadatihi cibaadadiisa keligii un in la caabudo ayaan adcuu ugu yeerayaa annaasa dadka oo dacwadaydu marka xag alla unbay ku socotaayo isaga keliya in la caabudaan dadka ugu baaqayaa oon ugu yeerayaa wa ilayhi ilallaahi alla intii ka ah oo keliya unbaana ma-aabi marjicii noqodkaygu ou ahaaday isaga unbaana marka u laabanayaa ayb nimankan marka gaaladaa qolo walbaa wax unbaa dhibayo kufrigooda inta ku tacalluqdo qur-aanku markuu ka hadlaya ma jecla ee wixii kale oo aan iyaga dhibayninna waa rabaan marka waxbay inkirayaan waxna waa ogolaanayaan ninkii wax kamida waxyiga inkiro aayad ninkii inkiro ama xugun ninkii inkiro axkaamta alle xaggiisa ka timid ee nebi maxamed lagu soo dejiyey ka mid ah wuu gaaloobayaa oo markaa yacni waxaa weeyaan laa ilaaha illa allahuda macnaha ay keensanayso wax allaale wixii rasuulku la yimid qofku inuu rumeeyo iltizaamana ayb wakadalika anzalnaahu xukman carabiya wakadalika sidaadaas oo kale kamaa anzalnaa ilayka alkitaaba sidaan kitaabka xaggaaga ugu soo dejinnay yaanu anzalnaa soo dejinnay hu qur-aankii baan soo dejinnay xukman xaal uu yahay xugun xukunka oo carabiyan luqo carbeed kusoo degay wala in itabacta haddii aada raacdo ahwaa'ahum waxa ay jecel yihiin iyo ahwaa'dooda haddii aada raacdo bacdamaa bacda aladii kii ka gadaale jaa-aka adiga kuu yimid min alcilmi oo cilmi ah min alcilmi cilmiga xaal uu yahay maa laka adiga kuuma sugnaanin min allaahi alla xaggiisa min waliyin mid arrinkaaga maamulo walaa waaqin iyo mid ku dhowro kuma sugnaanin adiga ayb halkanna marka nabiga sal ll l slam waxaa laleeyahay tanaasul ha ka muujinin waxyiga lagugu soo dejiyey towxiidka tanaasul wax tanaasula ha ka muujinin oo isaga wax gorgortan ha ka gelin oo towxiidkii iyo waxyiga adiga lagugu soo dejiyo arrinkan aada sheegtay inamaa qul inamaa umirtu an acbud allaha walaa ushrika bihi wax gorgortana taa ha ka gelin wakadalika sidaadaas oo kale anu anzalnaa soo dejinnay hu qur-aanka xukman isagoo xugun ah xukman marka waa xaalo xaal uu yahay xukun xukunka oo carabiyan carabi loo nisbeeyey oo luqada uu kusoo degay baa marka luqo carbeed ah ayb marka meeshaa marka nadmiga aayaddu marka wuxuu yahay sidii kutubtii horeba ee ambiyadii lagu soo dejiyey luqadooda loogu soo dejiyey ayaanu adiga waxaan kugu soo dejinnay qur-aankan baan soo dejinnay isagoo xukman carabiyan ah xukman marka la leeyahay marka waxay tahay waa xugun oo waxaa ku jira awaamir iyo nawaahi waxaa sameey waxaa ha samaynin ayaa ku jirta awaamirtaa iyo nawaahidaana cadaalad bay ku dhisan tahay iyo maslaxada yacni dadka masaalixdooda iyo wa ayay ku dhisan tahay nawaahiduna dadka mafaasidoodaa ku jirto ama aan garanno ama yaanan garanin shayga marka allah uu xarimayo mafsado iyo dhib baa ku sugan mafsadadaasi mararka qaar waxay noqon kartaa kulligiis mafsadow noqon karaa mararka qaarna mafsadana waa ku jirtaa maslaxana waa leeyahay laakiin mafsadadiisa iyo dhibkiisaa fara badan sida aan khamrada shanigeeda ugaga soo hadalnay aayaddii wayas'aluunaka cani ilkhamri khamriga marka allah uu ka hadlayay waa kii yidhi marka qul fiihimaa ismun kabiiru wamanaaficu linnaas wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa khamrigii iyo qamaarka ayb marka ama waa mafaasid maxdiya oo barax la ama waa mafaasid aada u fara badan oo maslaxada laga raadinayaa ay ka badan tahay boqolaal jeer dhibaatada markaa fardiga iyo mujtamaca kula soo noqonayso ayb marka qur-aankii waa xugun marka la leeyahay qur-aanku marka xugunkaa marka yacni dhammaantiis waa amar aada qaadanayso waxaad ka reebtoonaanayso iyo qisas cibro qaadasho iyo ay ku sugan tahay iyo rabbiga adiga amarkiisa aada fulinayso tilmaamihiisa oo lagu barayo saddexdaa qeybood waay maa waa rabbi in lagu baro si aad ilaah rabbiga uga cabsato tan labaadna waxay tahay qisas ummadihii hore kuwa xaggadaal ka imaan doono aakhiro jannadii naartii waxyaabaha lagaaga sheekeeyo saad marka awaamirta iyo nawaahiday lafteeda xiriir la leedahay qeybna waaba axkaam oo adiga mukalafku oo waxaa lagaa doonayaa waxaa inaad ama samayso ama inaad ka fogaatid yaa lagaa rabaa qofku marka inuu diinta shumuuliyadaas ka fahmo ayaa la rabaa inay sidaa caam u tahay oo shaamil u tahay sidaa qofku inuu ka gartaa la rabaa ee haddii marka diintii uu u fahmo keliya axwaal shaqsi ku kooban oo qofku inuu masjidka tago salaada tukado bisha ramadaanna soomo xajkana uu aado intaa haddii uu ka fahamsan yahay cibaadaadka waa ama yacni nikaaxa iyo furiinka iyo waxyaabaha uu ka fahamsan yahay laakiin markay timaado laba qof markay iskhilaafaan diintu inay kala saari karto garta dhabta ah iyo xugunka dhabta ah ilaahay agtiisa inuu yaallo haddii qur-aanku uunan macnaha ka fahamsanayn qofkaasi marka de qur-aankii inuu xugun yahay ma fahamsana wax weyn baana qofkaa marka yaa ka maqan iimaankiisa ku tacalluqo waanan ka hadalnay oo suuratulmaa-ida iyo meelo badanaan iyo suuratu nisaa yaan uga soo hadalnay marka dadka waxaad arkaysaa kuwa qaar dhahayo diinta masaajidka una ku koobnaato suuqan maxaa keenay diinta uu ku leeyahay gartii markay timaadana yacni wuxuu leeyahay dadku waa xugunsato iyo xeersato ee kuwana marka odayaalka iyo xeerarka iyo waxaasaa loo daynayaa xugun iyo waxyaabaha wixii ku tacalluqo xukunkana de dabcan markaa xukunkii iyo xeerkii maxay kala yihiin waa tafriiq marka waxaa weeyaan jahli isaga salaysan ayb maxaa yeelay xukunkii haddii uu diinta ku jiro xeerna waa xugun wax kale maaha haddii sulxi iyo wax lamida ay ka wadaanna de sulxiga waaba diintii baa ka mida oo ilaahay wasulxu khayrun buu qur-aanka ku leeyahay waxa marka diinta laga qaadayaa maxay tahay iyada marka waa inaanay jirin ayb labada qofka marka muslimka inuu diinta ku qanco oo isaga marka hadduu wax ku helana uu ku faraxsanaado hadduu wax ku waayana uu ku faraxsanaado leanna waa wixii allaha uu aaminsan yahay xaggiisa kaga yimid ayb wakadalika sidaadaas oo kale ayaanu anzalnaa soo dejinahu qur-aanka xukman xaal uu yahay xugun xukunka oo carabiyan carabi loo nisbeeyey oo luqadiisa uu kusoo degay ay tahay luqad carabi ah wala in itabacta wala wallaahi yo in itabacta haddaad raacdo ahwaa'ahum axsaabtaas kuwaa isbahaystay waxa ay jecel yihiin haddii aada raacdo ahwaa'a haa-ulaa'i alaxsaab ahwaa'doodu waa maxay marka waxa iyagu ay ka diin dhiganayaanay nafsadoodu ay jeceshahay ayb ahwaa'a haa-ulaa'i alaxsaab wa ridaahum haddaad raacdo iyaga raalli ahaanshahooda raalli geli un haddaa istiraahdi ayb wa maxabatahum jacaylkooda haddaad raacdo ayb wantaqalta min diinika ilaa diinihim oo diintaadii ka wareegtood iyaga u wareegto mabaadidooda iyo diinkooda ahwaa'dooda ku dhisan aada u wareegto bacda maa jaa-aka bacda aladii kii ka gadaale jaa-aka adiga kuu yimide min alcilmi cilmi ah kadib maa laka kuuma sugnaanin min allaahi alle xaggiisa min waliyin mid yacni cadaabka alle xaggiisa kaagama sugnaanin min waliyin mid ku maamulo walaa waaqin iyo mid ku dhowra melihido kuuma sugnaanin marka ummadaha aan muslimiinta ahayn ridahooda iyo raalli ahaanshahooda hadduu qofka isku dayo inuu raadiyo waxaa dhacaysa in diintiisiiba uu ka tago ee asalka diintiisa iyo towxiidkiisuna uu ka tanaasulo arrintaa iyadana adduunka intaad ku noolaanayso wax yar waayo ha ka tegin adduunyada adigoo rabbi kuu caraysan yahay haddii adduunka uu raalli kaa noqdo rabbina kuu caraysan yahay waxba kuu kabmi maayaan adiga walaqad arsalnaa rusula min qablika wajacalnaa lahum aswaaja waduriya halkana aayadani sababu nusuulkeeda wuxuu ahaa yahuuddii iyo gaaladii baa waxay yidhaahdeen nb nabiga sal l slam bay waxay ka yidhaahdeen haddii uu nebi yahay cibaado mow u go-go-o oo dhankaa un u jeesto waa maxay ninkan naagaha badan iska guursanaya ninkan shanigiisu ay tahay naaga guursiga haddii uu nebi yahay nebi diin iyo ilaahay xaggiis inuu u leexdaa lagu og yahay muxuu naagahan badan u guursanayaa bay dhaheen markaasaa alla wuxuu leeyahay isaga uguma horeeyo oo ambiyada ilaahay naagay guursan jireen ilmana waa dhali jireen arrintaa iyadana wax eeda uguma sugna nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayb oo nabiyullaahi sulaymaan iyo daawuud ood idinka taqaanaan haddaad yahuud tihiin daawuudna waa guursaday nabiyullaahi sulaymaanna xaasas badan buu lahaa waa ka nabiga sal l slam yidhi nabiyullaahi sulaymaan baa wuxuu yidhi boqol haween baan caawa dawaafaya oon u tegayaay oon jimaacayaa mid kastaana waxay dhali doontaa wiil hub qaado oo ilaahay jidkiisa hub u qaado faris bay dhali doontaa fardafuul oo dagaalamo ilaahay jidkiisa ku dagaalamo markaas baa marka insha allaahudii buu iloobay ma aynan dhalin mid unbaa waxay dhashay cunug marka nus ah ayay dhashay isagaa lagu imtixaanayay taa marka waxay kutusaysaa nabiyullaahi sulaymaan inuu xaasas badan ou lahaa marka idinka sulaymaan waa taqaanaa nabiyullaahi daa-uudna waa taqaanaan sababtoo ah xidigan hadda calaamadda yahuudda u ah calaamadda u ah amase calankooda ku qoran waxay yidhaahdaan waa xidigii daa-uud iyagu marka daa-uud waa yaqaanaan sulaymaanna waa yaqaanaan ambiyadii marka ambiyadoodiina way ka mid ahayn ambiyaa-u bani israa'iilna way ahaayeen mulki fara badanna koonka way ku lahaayeen ee ambiyadaasba way guursadeene waadna ogtihiine maxaa nebi maxamed ku haysataan waay marka ilal aana baa marka gaalada hadda joogta ay nebiga ku eedeeyaan arrintaas marka ay rabaan inay suurad ka bixiyaan nebiga sala allahu alayh waali wasalama waxay ka bixinayaan naaga guursiga un bay ka sheekeynayaan naaga guursiga iyo jihaadka labadaasay kaga hadlaan labadaas bay aada ugu ceebeeyaan nabiga sal ll ly slam ceebna uma aha oo nabiyullaahi daawuudna waa jihaaday oo suuratulbaqaraan kusoo marnay wa qatala daawuudu jaaluuta naago badanna way guursan jireen oo nabiyullaahi daawuud iyo nabiyullaahi sulaymaanba marka wax nebigu ceeb u noqonaya waxaa ma aha ayb marka alla wuxuu leeyahay walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqehe arsalnaa waxaanu dirnay rusulan rusul ayaan dirnay rususha oo min qablika adiga hortaa ahaadeen yaanu dirnay wajacalnaa lahum waxaanu u yeelnay iyaga aswaajan xaasas iyo waduriyatan ubad ayaan u yeelnay wamaa kaana lirasuulin rasuul uma ahaanin an ya'tiya inuu la yimaado biaayatin aayad inuu la yimaado mucjizo inuu la yimaada ma laha ilaa biidni illaahi ilaahay idinkiisa maahane likulli ajalin kitaabun likulli kitaabin kitaab kastaa ajalun waqti buu leeyahay alla ugu talagalay waqtigiisa marka la gaarana wou nasakhayaa alle mid kale ayuu markaa ku nasakhayaa iyo muxuu waa tirayaa allaahu alle maa ayuu tirayaa shay yashaa-u uu doonayo wayuhbitu waa sugayaa maa yashaa-u wuxuu doonayo wa cindahu isaga agtiisa u ahaaday umulkitaabi kitaabka asalkiisana isaga asalkiisa agtiisa ayuu ahaaday lowxulmaxfuudkii ayb meeshanna marka yahuudda waxyaabaha kaleo nebigu ku eedeeyeen waxaa kaloo ka mid ah waxay yidhaahdeen naski wax la yidhaha ma jiro ee waa maxay kitaabkan adiga aada axkaam leedahay towreed baa la nasakhay ama kutu yacni qur-aanku kutubtii hore uu nasakhay waa maxay bay dheh kutub ilaahay see isu nasakhaysaa qur-aankii laftiisana inaad xugun maanta sheegto haddana maa dhowr maalmood ka bacdi ama waqti kadibna haddana aayaadkaasi waa mansuukh kuwan dambaa nasakhay siday ku dhici kartaa bay dhaheen wuxuna ay ilaahay agtiisa un ka wada imaadeen taasaa marka ilaahay gogoldhig buu uga dhigay oo likulli ajalin kitaab baa gogoldhig looga dhigay eeiyada lafteeda yahuuddu arrintaa waxaa la leeyahay wax cusub maahano towreed waxyaabo waxaa lagu nasakhay nebiyullaahi yacquub waxyaabo uu iska xarimay baa towreed lagu nas lagu bedelay ayb kullu طacaami kana xilan libani israa'iila ilaa maa xarama israa'iilu calaa nafsihi min qabli an tunazla towra marka naskigana waa idinku jiraa oo waxaad fahmaysaan weeyaane madax adayg unbaad marka uleedihiin sidaan marka alla wuxuu leeyahy walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqehe arsalnaa waxaanu dirnay rusulan rusul baan dirnay min qablika adiga hortaa ayaan rusul dirnay wajacalnaa lahum waxaanu u yeelnay aswaajan xaasas baan u yeelnay iyo waduriyatan ubad marka in ilmo la dhalo xaas la yeesho ceeb ma aha arrintaa iyadaa ceeb ma aha saa darteed marka nikaaxu wuxuu ka mid yahay sunanul ambiyaa waxyaabaha ambiyada looga dayanaya waxaa ka mid a qofku inuu guursado ee uunan tabatul wax la yidhaah samaynin oo intaa cibaadan u go-aya ma guursanayo isagoo guurka nacayo arrintaa waa la reebay oo nabiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi amaa inii aniga wuxuu yidhi fa asuumu wa ufdir waan soomaa mararka qaar marna waana furaa wa usallii wa arqud habeenkii waa tukadaa waana seexdaa waatasawaju nisaa-a haweenkana waan guursadaa faman raqiba can sunnatii falaysa minii ninkii sunnadeeda naca aniga igama mid ah marka sunna sunnatul ambiyaa weeyaan nikaaxu waa wax fiican waana hab ilaahay ugu talagalay qofkuna inuu ku dhowrsado ilmana ilaahay ku siiyo wamaa kaana lirasuulin marka nikaaxii haddii inta laysku ceebeeyo lagu bedelo wax xun oo saaxiibtinimo iyo zina iyo waxyaabaha lagu bedelo nikaaxiina dadka lagu ceebeeyo waa caqli fooraro waay caqliga xataa saliimkaa ma keenayo ninkii qofkii in la yidhaahdo intaasoo boqol oo naag sidaad doonto xor baa tahay la saaxiib mid keliyaadna guursan kartaa ood sharci ku qabaysaa laakiin inta kale saaxiibtinimo haa ee qofkii marka islaamkiina lagu duro ama lagu ceebeeyo afar naag iyo saddex naag iyo labo iyo waxaasuu islaamku qabaana lagu duro caqli xataa ma aha wamaa kaana lirasuulin rasuul uma ahaanin an yaatiya inuu la yimaado biaayatin mucjizo inuu iskala yimaado isaga min cindihi uu kala yimaadaa uma ahaanin oo awooddaa nebi ma leh ilaa biidni illaahi ilaahay inuu idmo maahane idinka alla maahe likulli ajalin kitaabun taqdiim iyo taakhiir baa ku jiro likulli kitaabin kitaab kastaa ajalun waqti baa u sugnaaday towreed waqti buu lahaa injiilna waqti qur-aankuna ilaahay waqti buu keenay ayb macna sidaas waay waxaa kaloo la dhihi karaa likulli ajalin likulli ajali amrin arrin kastoo ilaahay xukumayo waqtigiisa kitaabun ayaa u sugnaaday oo way qoran tahay wax walbao ilaahay uu keenayo wax qoran waay shayga alla waa waa qoray waqtibuuna u yeelay waxaa alla uu qoray macnahana marka aayadda waa lagu macneeyaa yamxu llaahu maa yashaau yamxu waa tirtirayaa allaahu alleh maa waxa yashaa-u uu doonayo wayuhbitu waana sugayaa alla wuxuu doono marka waxaan la tiraya la sugaya waa maxay siyaaqii hore haddaan ku soconno waa aayaadka la nasakhayo oo macnaheeduna waxay tahay ilaahay wuxuu doono oo aayado ah buu nasakhayaa kuwaa marka waa kuwii la tiray wuxuu doonana waa sugayaayo waa deynayaayo la nasakhi maayo sidaa aayadda waa lagu macneeyey likulli ajalin kitaabna calaaqay markaa la leedahay dabcan iyo siyaaqa waxaa kale tafsiirkii kaleo likulli ajalin kitaab haddaan dhahno wax walboo ilaahay qoray kitaab bay ku yaalaan oo looxulmaxfuud looxulmaxfuud bay ku yaalaan haddii macnuhu sidaa aan ku wadnana yamxullaahu maa yashaau marka waxay noqonaysaa ilaahay wuxuu doona u tirtiraa waxaan la tiraya marka waa maxay ishkaal baa meeshaan marka imaanaya lidalika ibnu cabaas wuxuu yidhi wax walbo ilaahay wuxuu doonana waa tirayaa wuxuu doonana waa sugayaa ila arisqa waal ajala wasacaadata washaqaawata maaha risqiga ilaahay qoray waqtiga qofka noolaanayo sacaado iyo shaqaawo wuxuu ku dhimanayo qofka intaas ayaga lama bedelayo inta kale laakiin ilaahay waa bedelaa hadduu doono hadduu doonona waa iska daynaya laakiin kuwaa ilaahay ma bedelayo waa sugayaa risqiga iyo waqtiga iyo sacaadada iyo shaqaawada sacaadada iyo shaqaawada dee khaatumada wanaagsan iyo khaatumada xun wixii qofka loo qoray kuwaa ma bedelmayaan ayb cumar bnu lkhadaab iyo ibnu mascuudna waxaa iyaga laga wariyey inay caam aayaddan ka dhigeen oo markaa wuxuu noqonayaa yamxu llaahu maa yashaau ilaahay wuxuu doonou tirtirayaa xataa sacaadada iyo shaqaawada hadduu doono waa tirayaa hadduu doonona waa sugayaa alle wuxuu doonona waa tirayaa wuxuu doonona waa deynayaa oo cumar isaga markaa waxaa laga wariyey isagoo dawaafayo ayuu oynayey markaasu wuxuu dhahayay allaahuma in kunta katabtanii fii ahli sacaadati fahbutnii fiiha wain kunta katabta calaya shaqaawata famxunii ilaahu haddaad ii qortay ee aada igu qortay dadka ahlu sacaadada iisug iidaa haddii aada igu qortay kuwa shaqiyaalka ahna ilaahu iga tir ayb wa ahbitnii fii ahli sacaadatina ugu igu sug ayb allahuma in kunta katabtanii fii ahli sacaadati faahbitnii fiiha wain kunta katabta calaya shaqaawata famxunii oo iga itir waahbitnii fii ahli sacaadati walmaqfirati igu dar fainaka tamxu maa tashaau wa tuhbitu wa cindaka umu lkitaab ibnu mascuudna waa laga wariyey marka waxaa ka muuqata cumar fahamkiisa iyo ibnu mascuud fahamkiisa ilaahu haddaad shaqaawo ii qortayna iga tir tiritaanka marka iyo sugiddu wax walbo ilaahay doono ayay ku dhacayaan ayb axaadiid badanna waxaa laga fahmi karaa macno noocaas oo kalea waxay kusoo aroortay man axaba an yubsada lahu fii risqihi wayunsa'a lahu fii atharihi falyasil raximahu ninka jeclaysto in cumrigiisana loo dheereeyo risqigana loo waasiciyo qaraabadiisa ha xiriiriyo oo haddaad qaraabadii xiriirisid cumrigaaga waa la dheeraynayaa ee haddii cumrigaagii mar hore la qoray dheerayntu xaggay uga imaanaya baabkan marka culimada qaaraa geliyay yamxu llaahu maa yashaau wa yuhbit oo ilaahay qofku hadduu doono intuu ka tiro u qorayaa cumri dheer saasay dhahayaan laakiin sida ugu aslamsan ugu wanaagsan waxa ay tahay kitaabada in la kala qaybiyo qoritaanku waxaa weeyaan midna waxaa weeyaan waa mucallaq kitaaba mucallaqa midna waxaa weeyaan kitaaba gayru mucallaqa mid waa qorid wax lagu xiray midna waa qorid aan waxba lagu xirin qoridda wax lagu xiray weeyaan midda tirtirka iyo sugidda aqbalayso waana malagga marka lagu soo dirayo caloosha ahoyadaa aada ku jirtid la amrayo inuu afar shay qoro malagga kitaabkiisaas uu qorayo kaas tacliiq waa aqbalayaa looxul maxfuudka waxa ku yaalla laakiin tacliiq ma aqbalayo maxaa yeele waxaa looxul maxfuudka ku yaalla ruficat ilaqlaamu wajafati suxuf waay waxa halkaa ku qoran bedel ma aqbalayaan iyaga waana cilmiga alle waxa alla ogyahay laakiin midda la su ee tacliiqu uu gelaya waa malagga warqadda la siinayo wax uu ku qorayo oo taa marka maxay noqonaysaa malaggii qor baa laleeyahay ninkani hadduu qaraabadiisa xiriiriyana siddeetan sano u qor hadduu qaraabadiisa gooyana afartan sano u qor laakiin looxul maxfuudka waxa ku yaallo haddaad qaraabada gooyn doontidood afartan sano cumrigaagu noqon doono looxul maxfuudka afartanaa kugu taalo iyada looxul maxfuudka afartan ama siddeetan kuma qorna ee waxa marka tacliiqa aqbalayo waa waxa warqadda malaga uu qorayo la siinayo hadduu saas sameeyana intaa u qor hadduu saan sameeyana intaan u qor laakiin looxul maxfuudka ilaahay agtiisa waxa yaallo marnaba ma aqbalayaan bedelaad waana ogyahay ilaahay subxaanahu watacaala inaad qaraabada xiriirin doontid iyo in kale ayb sida ugu fiican ay culimada ahlu taxqiiqa ku jamciyaan sidaas weeyaan waxaa la sugaya marka ama la tirtirayo waa qadarka yacni kitaabada mucallaqada ah ee shardiga lagu xiro laakiin middaa looxul maxfuudka taallo ma aqbalaysa iyada in wax lagu xiro yamxuu waa tirayaa allaahu alle maa waxa yashaa-u uu doonayo wayuhbitu waa sugayaa wuxuu doono waa deynayaa wacindahu ilaahay agtiisa waxaa ahaaday umu lkitaabi kitaabka asalkiisa ayaa agtiisa ahaaday waa lowxulmaxfuudkii kaa marka isaga lama bedelayo ayb waimaa nuriyanaka bacd aladii naciduhum ow natawafayanaka fainamaa calayka albalaagu wa calayna alxisaab wa imaa haddii nuriyannaka aan ku tusno bacd aladii kii qaarkiis naciduhum aan u yaboohayno iyaga ow amase natawafayanna aan oofsanno ka adiga aan ku oofsanno fa inamaa wax kale maana calayka adiga korkaaga albalaagu gaarsiin ayaa ah wa calaynaa annaga korkeennana alxisaabu xisaab ayaa ah haddii aanku waimaa haddii nuriyannaka aan ku tusno bacda aladii kii qaarkiis naciduhum aan u yaboohayno markaa yacni laabtaada waxay ku daawowdaan ku tusaynaa ow amase natawafayannaka haddaan ku oofsanno inta aanan ku tusin haddii aan ku oofsannoon ku dilno adiga nebi moxamed haddaad tahay falaa lawma calayka wax dembiga korkaaga ma ahanin fa inamaa wax kale ma ahani calayka adiga korkaaga albalaagu gaarsiinunbaa ah wa calaynaa annaga korkeennana alxisaabu ayaa ah abaalmarintii iyo xisaabtii meeshanna dabcan de makaa la joogaayo nimankan gaaladaana nebigu waa ku dhiiradeen isagiina marka faraj iyana waa rabaa oo waa sugayaa marka alla wuxuu leeyahay haddaan ku tusno waxaan kuu yaboohayno nimankan hortaadaan ku halaagno ayb laabtaadii waa kuu shaafi noqonaysaa haddii aan ku oofsanno iyagoo halaag camimo annagoon ku samaynin haddaan adiga ku oofsannana falaa lowma calayka wax dembiga korkaaga ma ahanino innagaa marka adiga gaarsiinunbaa lagaa rabaa eed kuma lihid labada toona marka fa inamaa calayka waxaad moodaa labada shardiba inay jawaab u tahay labada shardina imaa nuriyannaka waa shardi ow natawafayannakada cad ku cadfanna waa shardi laba shardi baa meesha taallo marka labada shardi mid walba in jawaab loo qadarana waa la heli karaa fa inamaa calayka haddii laysaga wado jawaab looga dhigana waa la heli karaa abuu xayaan laakiin wuxuu leeyahay in loo kala qadaraa wanaagsan wuuna kala qadarayaa isaga marka fa inamaa calayka adiga korkaaga unbuu ahaaday albalaagu gaarsiin wa calaynaa annaga korkeennana alxisaabuba ah awalam yarow annaa na'ti larda nanqusuhaa min atraafiha awalam yarow miyaynan arkin annaa annagu na'ti inaan imaanayno alarda dhulkii inaan u imaanayno nanqusu xaalaan nuqsaaminayno haa ardadii min atraafihaa dhinacyadeeda inaan kasoo nuqsaaminayno miyaynan arkaynin wallaahu alle yaxkumu wou xukumayaa laa mucaqiba ku cirbiyaa lixukmihi uma sugnaanin xukunkiisa wa huwa isagu alle sariiculxisaabi xisaabtiisu miday degdegaysa waay aayaddanna iyagii baa mushrikiintii carabtaa la cabsi gelinaya akharu lmufasiriinna aayaddu waxay u badan yihiin fatxu diyaarihim gaalada degmooyinkooda furashada la furanayo alla ka waramaya marka alla wuxuu leeyaha walam yarow miyaynan arki miyaynan arkin annaa annagu na'ti inaan u imaanayno alarda dhulka nanqusuhaa xaal aan nuqsaaminayno dhulkii min adraafihaa geesaheeda aan ka nuqsaaminayno see loo nuqsaaminaa marka geesaha dhowr tafsiir baa ku jirta midka loo badan yahay waxay tahay mu'miniintii baa guul la siinayaa mar allaale marka dhul bay qabsanayaan mid kaley qabsanayaan haddana dhulkii marka gaalada yacni mucaanidiinta dhulkii ay deganaayeen baa lasoo yaraynaya waa soo yaraanaya darfaha iyo geesahaba hadba laga soo qabsanaya markii daraf laga soo qabsadaba waa ku yaraanayaa dhulka haddana markii lagu sii socdo wou ku yaraanayaa wahaakada nanqusuhaa min atraafihaa marka macnaheedu sidaas akharu lmufasiriinna marka macnahaas bay ku wadaan una badan yihiin kaas waa macno macno labaad waxa uu yahay awalam yarow miyaynan arkin annaa annagu naatil arda dhulkii inaan imaanayno nanqusu xaal aan nuqsaaminayno haa dhulkii min atraafihaa darfaheeda inaan ka nuqsaaminayno min atraafihaa marka meelaha ugu wanaagsan baa marka laga wadaa ayb macno noocaasina marka isaguna wuu jiraa macnaha marka haddii lagu wada wuxuu noqonayaa atraafta waxay noqonayaan dadka ugu akhyaarsanee dhulka joogo ee ardadii dadkeeda cilmiga lahaayee ahlu cilmiga inaan intaan oofsanno oo aan markaa ahlu cilmigii ay tagaan oo dhulku markaa wax khayr sheego oo dadkii xalaal iyo xaaraan u sheegay inta la waayo dhulku sidaa ku fasaado macnahana waa lagu macneeyaa oo markaa nanqusuhaa min adraafihaa macnaheedu waxay tahay waa qilat lculamaa culimada oo yaraato ayb tafsiirkaana marka waxaa wato a-imada marka qaar kamida a-imatu salaf qaar badan oo kamid a yaa macnahaas wataan cataa iyo jamaaco ayaa ka mid a oo cataa bnu abi rabax wuxuu yihi nuqsaanuhaa dhulka nuqsaantiisa mowt lculamaa culimada dhimashadooda waay wadahaabu lfuqahaa dadka fiqhiga iyo axkaamta fahamsan oo tagaan way culimada iyo fuqahada tegitaankooda baqawi marka xadiidkiibuu keenay cabdulahi bn cabdullahi bni camr bn اlcaas ee nabigu sal l l slam uu yihi in allaha laa yaqbid اlcilma ilaahay cilmiga ma qaadayo intizaacan siibid yantasichu min alcibaad addoommada uu ka siibayo walaakin yaqbidu alcilma cilmiguu qaadayaa biqabdi alculamaa culimada oofsashadeeduu ku qaadayaa xataa idaa lam yubqi caaliman ilaa ilaahay uusan caalim reebin itaqada annaasu dadku waxay samaysanayaan ru'asaaa juhaalan madax jaahiliin ah bay samaysanayaan fa su-iluu waa la su-aalayaa fa aftow bigayri cilmin cilmi la-aan bay jawaabayaan fadalluu way dhumayaan wa adalluu dadkiina dhumiye oo way dhuminayaan xadiidkaas ayaa marka aayadda tafsiir u noqonaya ayb cabdullaahi bnu mascuudna waxaa laga wariyey inuu yidhi mowtulcaalimi ninka caalimka dhimashadiisa hulmatun fi lislaam islaamku waxay ku tahay dhaawac iyo fangor laa yasuduhaa ma daboolayo shay-un waxna ma qof wax dabooli kara ma leh makhtalafa alleylu wannahaar inta habeenka iyo maalinku ay isweydaaranayaan wax meeshaa dabooli karaa ma jirayaan oo haddii nin caalima uu cilmigiisii la dhinto booskiisiina wax gala la waayo islaamkii marka dhaawac baa gaaray dhaawacaasna wax dhayi karo ama dabooli karo ma jirayso cabdullaahi bnu mascuud sidaasuu yidhi waxaa kaloo ibnu mascuud yidhi calaykum bilcilmi war cilmiga barta oo ku dadaala qabla an yuqbada intaan cilmiga la qaadin wa qabduhu qaadidiisana dahaabu ahlihi waa dadkiisa oo taga waay dadkiisa oo taga waay cilmiga ay ka hadlayaan asxaabtuna ogow waa fahamka waa fiqhiga muraadka aayadda alla ka leeyahay muraadka nebiga xadiidka uu ka leeyahay in la fahmo waay dadkii fahmayey hadday yaraadaan dadku dhibaataa ku imaanaysa ibnu wadax alqurdubi wuxuu warinayaa iyo qeyrkiisba nin baa cabdullaahi binu cabaas oo cumar la fadhiyo ayaa nin ciraaq ka yimid markaasuu yidhi cumar baa wareystay oo see dadkii kusoo aragtay oo bal ka waran markaasuu wuxuu yidhi ninkii dadkii xaalad wanaagsan baan ku arkayo qur-aankii bay akrinayaanoo dhammaan dadkii qur-aankaa la akrina oo qur-aankii marka ilmihii iyo naagihii iyo raggii kulli qur-aankii baa la akrinaya cumar marka wuu farxay cabdullaahi binu cabaasna wuxuu yidhi aniga arrintan ima cajab gelinaysu yidhi arrintan aad ku farxayso cumarow aniga ima cajabgelinin cumar waa canaantay marka ibnu cabaas waa iska tegay ibnu cabaas cabaar markuu joogay buu cumar u yeeray cabdullaahi binu cabaas waa u yimid iigu soo celi buu yidhi warkaaga markaasuu wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin dadku hadday qur-aanka akhriyaan fiqhigiisana aynan yeelanin oo aynan fahmin qur-aanka ikhtalafuu way iskhilaafayaan buu yidhi marka fa ida ikhtalafuu hadday iskhilaafaanna iqtataluu waa isdilayaan nin walbaa ninka kaleu aayad ku dul akrinayaa markaasuu dilayaan macnahaasuu marka ibnu cabaas uu sheegay marka annagu waxaan nooleyn buu yidhi ama aan joognay waqti fuqahadu badan tahay qura-duna yar tahay dadka qur-aanka akhriyaa waa yaraayeen buu yidhi markii hore laakiin dadka qur-aanka macnihiisa dhabta u fahamsan baa badnaay saa darteed khilaafku waa yaraa buu yidhi laakiin zamankan iyo waqti waqtiba waqtiga uu ka dambeeyo fuqahadii baa yaraanayso qura-dii baa badanayso nin walba qur-aankii waa akri yaqaana xadiidkii waa waxuu moodaa inuu yaqaano ama waa waa akrinayaa laakiin fahamka dhabta ah baan jirin fahamku marka uu wareero nin walbaa meel buu la aadayaa fahamkiisi marka aayaddii uu akriyey meel buu la aadayaa war waxbaa lagaa badiyaana ma aaminsana nin walbaa markuu hawadiisa koro ee uu weliba aayad qur-aan uu u koro uu u isticmaalo waxaa imaanaysa marka inuu ku dul akriya ka kale aayad oo ay dadkii isgaalaysiiyaan oo dabadeedna marka ay islaayaan yaa imaanaysa ayb ibnu cabaas marka wuu firaaso dheeraa cumar arrintaa waa dareemay markaas oo warka wuxuu yidhi arrintu ma ahan ilaa sidaad sheegaysa way waqtigaa marka hadday sidaa lahaayeen maxaa laga joogaa shan iyo toban afar iyo toban qarni saddex iyo toban qarni kabacdi waay oo dadka cujmo iyo haddana ay haysato luqadii qur-aanka xataa aan aada loo fahmaynin oo inta kutub la akrinayana ay yar tahay nin walbaana marka inta yartaa oo uu akrin karo aayadda qur-aanka uu akrin karaba uu markaa yacnii uu iskala tago uu la dhaqaaqo qeyrkiisna uusan waxba ka baranin taa marka waxay dhalinaysaa marka dadku hadhow inay isku soo jeestaan ayb wa qaala caliyun radia allahu canhu caliy bnu abi aalib wuxuu yidhi inamaa mathalu lfuqahaa'i fuqahada tusaalahoodu wuxuu yahay kamathali lakufi calaacalaha oo kale ayb idaa quطicat kafun calaacal haddii la jaro lam tacud ma soo laabanaysa yani qofka haddii fartaa laga jaro soo noqon mayso calaacal shayntaa haddii la jaro mar labaad soo laaban mayso yacni ninka caalimkaa marku tago ma soo laabanayo bedeliyana ma imaanayo oo hadda imaamu shaafici iyo imaamu maalik cilmigooda maanta yacni inkastoo uu haddana qoran yahay laakiin haddana say wax u fahamsanaa iyagii soo laaban maayaan axad sidooda wax u fahamsanna ma soo noqonaya oo ma ma joogo ma imaanayo maalinba maalinta ka dambaysa marka cilmigu waa sii yaraanaya wa qaala sulaymaan laa yazaalu nnaasu dadka ka tegi maayaan bikhayrin inay khayr ku sugan yihiin maa baqiya alwalu ayb inta ka hore uu baaqi yahay xataa yatacallama alaakhiru kan gadaal ka imaanaya ilaa uu ka barto yacni dadku khayr ka zuuli maayaan ninkii hore ee cilmiga lahaa intuu baaqi yahay ilaa ninka gadaal ka imaado uu ka barto isaga fa idaa halaka alawalu kan hore hadduu dhinto qabla an yatacallama alaakhiru midka uu dambe inta uunan ka baranin halaka naasu dadkii waa halaagsamayaan ninkii hore ee cilmiga lahaa isagoon laga baranin hadduu dhinto ninkan dambe wuxuu weynaanayaa isagoo jaahila isagii baana dadka wax kala dhahaya oo kala xukumayo jahli buu ku maamulayaa marka ayb wa qiila lisaciid ibni jubayr baa waxaa lagu yidhi maa calaamatu halaaki nnaas dadka halaagooda maxaa calaamad u ah qaala halaaku culamaa'ihim culimadooda halaagooda waa haddii marka qofka uu u fahmo culimadaba inay dadka ugu xun yihiin hadduu u fahmo ee uu iska dhaadhiciyo culimada muslimiinta kulligoodba waa xun yihiin xaqii ma sheegayaan xaqiina uu isu arkay inuu isaga keligii un uu sheegayo waxa cilmi lahoo dhanna xaq inaynan sheegaynin uu arko macnaheedu waxay tahay fisqibuu culimmadoo dhan ku wada xukumaya ummaddan culimadeedana kulligood ma wada xumaa karaan hadday qeyb xumaato waxbaa fiicnaanayo haddii caalimkii si hallaabo uu fasaado waxaa la yaab leh nin caamiya siduu ku tooso isaga kii cilmiga lahaa haddaad tiri waa xun yahay waa eber ee adigiioo caamiya marka seed u toosan tahay maalinba derbi unbaad madaxa ku dhufanaysaa ayb walidalika xadiidka nabigu sala allahu alayh wali wasalam uu yihi laa ya'tii zamaanun ilaa waladii bacdahu sharu minhu ibnu mascuud sidaanuu ku fasiray shartu waa in culimada iyo fuqahadu ay tagaan markay fuqahadu tagaan dadkaa sin maayo markay dadku sinmaanna wuxuu yidhi dadku amar iska qaadan maayaan waxna ka iska reebi maayaan de hadda asbaabtii cilmigu uu ku yaraanayay aadayba u badatayba leanna cilmigii wax usoo jeeda ma laho dadkii adduunyada xaggiisa ay ubaay u badan yihiin iyadoo dhibkaas haddana jiray baa haddana iyada lafteeda dadkii qaar badan qasad xumo intay gashay iyo dadkii cilmiga ka celinayaaba ayb oo uu leeyahay marka kaasna waxa ka baranin kanna ha ka baranin kanna ha ka baranin macnaheeda jaahil iska aha oo maqaayadaha taagnaan waay nin dhallinyaree waxbarasho u yimid ee dalkiisii waxbarasho uga yimid meeshii lagu dhiiri gelin lahaa inuu waxbarto haddii la yidhaha war kuwan waxba ma yaqaanaane isaga tag kanna wax ma yaqaane ka tag mid kanna wax ma yaqaane ka tag muxuu sameeyaa bannaankaas iska taagnow ninkaa waqtigiisiina dhun midkan kalena ummaddiina fursaddii ninkaa ay ka heli lahayd waa weysay leanna nin dhallinyaroo maskax badan yaa maskaxdiisii meel cidlaa ay ku dayacmaysaa marka dadka dhallinyartaa ee maskaxdoodu fiican tahay wax ha bartaan iyagana yaysan iscajabinin midaan iyaga wax dhaaminayaynan wax ka dhegaysanin uunan lugooynin yacni waxaan ujeedaa midkan dhahaya waxba ha baranin ee isagiina aan wax u akrinaynin inay iska ilaaliyaan marka alla wuxuu leeyahay walam yarow miyaynan arkin anaa anagu naati inaan imaanayno alarda dhulkii inaan u imaanayno nanqusu xaal aan nuqsaaminayna haa iyada dhulkii baan nuqsaaminaynaa min atraafihaa darfaheedaan ka nuqsaaminaynaa oo dhulkii baa markaa adba yacni la qabsanayaa meel oo nebigii baa guul la siinaya iyo asxaabtiisa dhulkii mucaanidiintii iyo gaaladii baa soo nuqsaamaya tafsiir saas waay tafsiirka kalena waxaa weeyaan mowt lculamaa labada tafsiirba culimada tafsiirkaa sheegeen ayb wallaahu alle marka marar badan waxaa dhici karto hay-addu laba ama saddex tafsiir marka ay yeelato mid kastaana munaasab inuu noqon karo nin walbaa meel una ayadda u ka fiirinayo marmar baa laakiin waxaa dhacayso qofku labada tafsiir mid baa cajab gelinaya midna waa dhibsana aayadda marka midka uu dhibsanaya in lagu fasiro ma jecla markaasuu tafsiirka kale isagu uu jecel yahay bis buu rabaa in lagu fasiro xataa markaan sheegna tafsiirkaas kale ee isagu uu jecel yahay kaanamaa inuusan maqlin baad moodaa midka kalaa dhibaya markaasuu leeyahay aayadda tafsiirkaasna waa leedahay maxaa loogu fasiri waaye waana lagu fasiray ee isagiibaa marka lishid yacni hawadiisa iyo jacaylka uu u qabo tafsiirkaa maadaama hawadiisu ay raacsan tahay baa ka tanbatay ma maqlayo marka midkan kalaa isaga kaarita iyo murug iyo dhib ku ah nacam laakiin tafsiirka maathuurkaa inagu waa sheegaynaa nacam ayb wa huwa marka alla wuxuu leeyahy wallaahu alle yaxkumu wou xukumayaa laa mucaqiba ku cirbinayaa lixukmi xukunkiisa ka daba tegi karo oo cirbin karaa ma jiro uma sugnaanin wa huwa alle sariiculxisaabi xisaabtiisu miday degdegaysa waay waqad makara aladiina min qablihim falilaahi almakru jamiica waqad waqad xaqiiqe ah makara aladiina kuwii way hagarsadeen oo shirqool iyo hagar ayay marka ku dhaqmeen oy sameeyeen min qablihim iyaga ka horreeyey waqad xaqiiqe ah makara aladiina kuwii baa hagarsaday oo shirqool iyo xumaan la yimid min qablihim kuwan ka horreeyey falilaahi alla unbuu u sugnaaday almakru makri jamiican xaal uu yahay dhammaantii ilaahay buu u sugnaaday macnaha in laga wado yani shir iyaga iyo shirqoolkoodaba alla abuuray iyo abuurayo ayb falilaahi ama in la yihaha cinda allaahi ilaahay agtiisa almakru makri ou ahaaday jamiican dhammaantiisa kulli ilaahay agtiis buu ahaaday macnuhu marka waa maxay cinda allaahi jazaa-u makrihim makrigooda dhammaantiis abaalmarintiisa ilaahay agtiisa u ahaaday macnaha marka baqawi waa ku macnaynayaa ay cinda allaahi jazaa-u makrihim amase in la yihaahdo fallaahu khaaliqu makrihim jamiican makrigooda alla waa midka abuuray weeyaan isaga ayb marka haddii uu abuuray waa ogyahay soo maaha ma ka qarsoona waqad xaqiiqeahe makara aladiina kuwii ayaa hagarsaday min qablihim iyaga ka horreeyey yaa shirqool iyo ficil xun la yimid falilaahi alla u sugnaaday almakru makri iyo shirqool jamiican dhammaantii xaal u yahay yaclamu maa tagsibu kullu nafsin yaclamu waa ogyahay alle maa waxa tagsibu ay kasbanayso ay shaqaysanayso kullu nafsin naf dhammaanteed waxay kasbanayso ay shaqaysanaysa alla waa ogyahay wasayaclamu lkufaaru gaaladuna way ogaan doonaan liman axadka uu u sugnaaday cuqba daari daarta aakhira ciribteeda dambe ku usugnaaday way ogaan doonaan yaclamu waa ogyahay alle maa waxa tagsibu ay kasbanayso kullu nafsin naf dhammaanteed waxay kasbanaysa alla waa ogyahay wasayaclamu wuu ogaan doonaa alkufaaru gaalada way ogaan doonaan wasayaclamu lkaafiruna waa la akriyo gaalku wuu ogaan doonaa liman axadka cuqba daari daarta ciribteeda ay u sugnaanayso yacnii axadka aakhira ay u sugnaanayso jannada daarta sane aakhira waa jannadee ka iska leh wuu ogaan doonaa gaalku waay markay iyagu naarta galaan bay garanayaan wayaquulu ladiina kafaruu lasta mursalaa wayaquulu ladiina kuwii waxay dhahayaan kafaruu kufriyey lasta ma tihid adiga nebi maxamedow mursalan kula diray adiga mid lasoo diray rasuul ma tihid bay ku dhahayaan qul waxaa tiraahdaa kafaa billaahi kafa llaahu allah ku filan shahiidan markhaati beynii aniga iyo wa beynakum idinka dhexdiina allah markhaati noogu filan iyo waman ayaa markhaati ku filan cindahu agtiisa uu ahaaday cilmulkitaabi kitaabka aqoontiisa iyo cilmigiisa ninkii kitaab yaqaana cilmi uleh baa markhaati aniga idinka noo dhexeeyo wayaquulu ladiina kuwii waxay dhahayaan kafaruu kufriyey lasta mursalan lasta matihid adiga mursalan kula diray qul waxaa tiraahdaa kafaa billaahi kafa llaahu allah ku filan baadaani waa sila waa zaaido wey kafaa billaahi ay kafa llaahu allah ku filan shahiidan markhaati allah ugu filan beynii aniga iyo wabeynakum idinka dhexdiina muxuu markhaati kacayaa inii rasuuluhu ilaykum anigu inaan ahay rasuulkiisii ou idinka xaggiina usoo diray iyo waman ayaa ku filan cindahu agtiisa ou ahaaday cilmulkitaabi kitaabka cilmigiisa yaa laga wadaa marka mu'miniin ahlilkitaab waa dadka towreedna wax ka yaqaanay injiilna wax ka garanayay ee muslimay kuwaas baa markhaati noqon karo lianna iyagu cilmi horena way lahaayeen tafsiirka marka loo badan yahay kaas qataada isagu wuxuu yidhi huwa cabdullaahi ibnu salaam cabdullahi ibnu salaam marka waa tusaale isaga muuminiin ahlilkitaab uu ka mid ahaa ee keligiis weeyaan ma laga wado xasri ma aha ayb shacbi isaga waaba diido wuxuu yihi cabdullahi ibnu salaam madiinow ku islaamay suuraddanna waa maki saciid ibnu jubayr isaga waxaa la yidhaha huwa cabdullahi ibnu salaam miya faqaala wuxuu yihi wakayfa yakunu cabdullahi ibnu salaam wahadihi suuratu makiyatu xasanulbasri iyo mujaahid waxay dhaheen waman cindahu cilmulkitaabi huwa allaahu allaaba laga wadaa waxaana kutusaya qiraa'ada cabdullaahi bnu cabaasoo wa min cindihi wa min cindihi cilmulkitaab qiraa'adaa baa marka tusaysa in alla laga wada tan xataa ayb oo miimkii markaa in la hoos dhigo ayb qaar kalena waxay yidhaahdeen culimo dhan baa loo jeedaa ninkii kitaab wax ka garanayoo dhan wacalaa haadaa marka tafsiir waxaa jiro shiicadu ay aada u wariyaan oo yidhaahdaan waman cindahu cilmulkitaabi waxaa loo jeedaa cali bnu abi aalib radia allahu canhu haddii cali loo jeedana waa tafsiir tusaale ah cali dadkaa kitaabka wax ka yaqaana uu ka mid yahay qeyrkiisna sifadaas waa leeyahay isaga keligii kuma koobna oo hadday cilmi tahayna abubakar iyo cumar baa ka cilmi iyo kafadli xaggii labadaba ka badan saasay mufasiriintu ay leeyihiin hadduu isagu marka noqday waman cindahu cilmulkitaab abubakar iyo cumarna cid ka celinaysa male iyaguna inay noqdaan waman cindahu cilmulkitaab saxaabadu dhammaantood sidoo kale waaye dadka cilmiga kitaabka ulena waa sidoo kale marka tafaasiirtaa oo dhan marka tafaasiir macnahaas lagu wado yay noqonay ayay noqonaysaa wayaquulu ladiina kuwii waxay dhahayaan kafaruu kufriyey lasta matihid adiga mursalan kula diray qul waxaa tiraahdaa kafaa billaahi kafa llaahu allah ku filan shahiidan markhaati ilaahay baa ugu filan beynii aniga iyo wa beynakum idinka dhexdiina iyo waman ayaa ku filan axad markhaati ugu filan cindahu isaga agtiisa cilmulkitaabi kitaabka oo cilmigiisa uu yahay aakhiru تفsيr sورة الرعd ولله الحمد والمنة وصلى الله وسلم على نبينا محمد